suuqyada lagu iibiyo raashinka magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha raashinka qiimaha sonkorta ayaa la iibin jiray loorkii afartan iyo shan doolar balse hadda la iibiyo soddon iyo afar doolar baartada ayaa la iibin jiray kow iyo toban doolar haddana waxay mareysaa toban doolar ilaa iyo sagaal doolar waxaana sababay dhaqaale yari soo wajahday ganacsatada suuqa magaalada jowhar qaar ka mid ah ganacsatada iibis raashinka ee magaalada jowhar ayaa ka warbixiyey isbeddelka ku yimid qiimaha iyo waxa sababay sababta keentay inuu suuqa jowhar cidlo noqdo oo suuqla'aan ay ka dhacdo xagga dalagaal iska haystaa marka ilaahay subxaana watacala waxaan ka baryaynaa roobab wanaagsan inuuna siiyo sanadka soo socdo beerahan xoogaa dalagooda aad u liitahoo cunocuno iyo culayse badanaa iska haysto oo xagga cayayaanka ku kacsan inuu ilaahay naga qabuujiyo ayakan cayayaankaas oo dalag dalag fiilowla ilaahay subxana watacala nooga dhigo soomaali maxamed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay isku ducayno aan iscafinno dad muslimiin aan nahay culaysyadan haysto waxaa waaye dhexdeenna culays ka jira waaye sokorta markii hore waxaan gedi jirnay adheer afartii saddex afartii shan haddana soddon sideeda suuqa meelaha qaar laga gadaa ma caga badno sokorta wax yaraa iska reea ka dhacay bariiska sidoo kale saliidda sidoo kale marka qiimihii awal oo la gedi jiray iyo hadda qiimaha waxata farsa weyn uma dhexeeyaan dadkii lacaglaa qabata mawgi qiimaha meeshii hore ku agdhow weli ha qofka hadday suuqla'aan qabato ijaaraa ku socda shilinka hadduu qofka waaya wixiisa tartiibuu gadanaya hadduu rab lacagu ku dhimanaya hadduu rab lafiyu gadaya muhiimadda qofka waxaa u muhiima shilinka cabshaan raashinka ijaar kaa bixi maa koronta kaa dhiibi maa wax kale u iibsan kartid marka noocaas waa maalmaha hadda waxaa ganacsiga hoos waaye badeecada badeeca qaaliidoo taalla iyo badeecada raqiistay marka qaymaha hoos waaye waxaana keenaayo dadkii maciishadihii abaaraa jirto loor sokor ee maanta wuxuu marayaa xamar soddon iyo afaruu ka maraa laanta xasna afartan aa laga soo bixiyey afartan iyo kow marka badeecada hadda hoosay u socotaa sida burkoo kale bariiskoo kale waa adiga intaan saliidda kahen inta kale hoos waa maanta marka qaymaha hoos waaye oo waxaa keenay macnaha dadkii wax way gadla'yihiin abaaraa jirto lacag la'aanaa ka jirto shaqo male dadkii waxay shaqaystaan inay la'yihiin meelay ka shaqaystaan male hoos u dhacan ku yimid qiimaha la iibiy raashinka suuqyada magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa waxaa khasaaro badan kala kulmaya ganacsatada iibis raashinka